maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay laba nin oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab islamarkaana horay u dilay nabadoon lagu magacaabi jiray hilowle xeefow xuseen labadii noofembar labada kun iyo lix iyo tobankii raggan ka tirsan ururka al-shabaab oo maanta lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare booliska ayay magacyadoodu kala ahaayeen xasan cali xasan keerow iyo cabdiraxmaan ciise cali fiidow waxaana toogashada kadib saxaafadda la hadlay ku-xigeenka xeerilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida muumin xuseen cabdulaahi bismillaah taariikhdu markay ahayd saddexdii bishii siddeedaad maxkamadda derajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysanayaal kow xasan cali xasan keerow shan iyo labaatan jir ah ku dhashay bakool labo cabdiraxmaan ciise cali fiidow labaiyo labaatan jir ah ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab una qaabilsanaayeen fulinta dilalka ay kooxda qorshayso iyagoo si bareer ah u dilay marxuum nabadoon hilowle xeefow xuseen taariikhdu markay ahayd labadii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban dembigaas oo ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatankii bishii siddeedaad laba kun toddobayo toban gacankudhiigle shabaab xasan cali xasan keerow labo gacankudhiigle shabaab cabdiraxmaan ciise cali fiidow waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum ekis nabadoon hilowle xeefow xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada bisha koowaad waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dadejin ku waday xukumada dilka ee lagu fulinayo eedeysanayaasha loo tirinayo inay ka mid yihiin ururka al-shabaab ee lagu hayo kiisaska la xidhiira dilalka qorshaysan iyo qaraxyada ismiidaaminta ah waxaana xukunkii dilka ahaa ee midkan ka horreeyey lagu fuliyey cabdulqaadir abuukar shaacir oo afariyo labaatankii diseembar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay lagu toogtay iskool buruusiyo kaasoo loo haystay inuu ku lug lahaa saddex qarax oo ka kala dhacay hotel uheliye baar itaaliya iyo qarax kale oo laga hortegay oo isna lagu waday inuu ka dhaco degmada xamarweyne gaar ahaan wakaaladii xoogga korontada ummadda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho